بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه Een, dariskan maanta waa daris in badan aynu isla agaagnay ama bulshada haystay waa daris ku saabsan dhibaatooyinka qurbaha ku qabsada dadka gaar ahaan bulshadeena muslimka ee soomaaliyeed iyo qoysaskoodii waxaan u malaynayaa daris noocan ku saabsan wakti toban sano ka horeysay inaan meelaha ka akhriyay oo ku saabsanaa aljaaliya soomaaliya fi lgarb mustaqbal aljaaliya soomaaliya fi lgarb waan eegeynay mushkilaadka soo socdaa noocay u ekaan karaan iyo waxyaabihii aan markaas lahayn waa lagu daweyn karaya welise waxaan arkayaa inay dhibtu sidii u taagan tahay xalkana isku dayada badh ay jiraan laakiin weli aanu buurayn waayo waddamada tan waxaynu nimi inagoo qaxootiya oo kala daadsan oo qabaa'il waddankoodii isku dilaya oo kalsooni badan aanay mujtamaca dhex oolin waxaynu nimi waddano aynu ku kala gedisannahay dhaqanka iyo diinta iyo midabka iyo afka iyo wax kastoo lasoo tilmaamo wax badan oo nolosha ka mid ah aynu kala aragti ku nahay waxaa jiroo kale galbeedka markaynu nimi waxyaabaha qaarkood si uun bay u fududaatay oo bulshada galbeed waa laga dhexelay waa laga dhexelay baahidii calooleed in layska haqabtiray waa laga dhexelay nooc mid nabadgelyo in la helay waa laga dhex helay documents iyo wax lagu safsafro oo lagu socsocdo all this waa waxay naga soo galay laakiin waxaa kaloo aynu kala kulannay moral jab weyn oo wixii aynu moodeynay inaynu helayno aynan helin dadnimadoo hoos u socota qofkoo qiimeyntiisu ay aada u liidato waxbarashadaynu meesha la nimiyo aada u hooseysa rajadaynu mustaqbal ka qabno oo aan qurux badnay suuqa shaqada oo aan laynaga soo dhaweyneynin asbaabo badan daraaddood waxaa raacaa inahaasi oo dhan dad qaxonti ku yimid dhibta badanee ka hor timaada waa tiro badantay ma rabo dhibaha suuradeeda inaan in badan ka warramo waayo wakti badan ma haysano mid labaadna markaa qofka bini aadamka uu hadlayo hadalkiisa wuxuu ku bineeyaa dadka uu la hadlayo aqoontooda haddii aan soomaali aan qurbo joogin la hadlayo waa laga yaabi lahaa inaan isku dayo inaan balballaadhiyo dhibta qurbaha taalla caynka u eeg tahay laakiin hadda waxaan la hadlayaa ciddii ay haysatay marka kullukum khabiirra wadatin qof aan masaladaa khibrad u lahayn oo egspert ku ahayn oo aanay haysanin ma jirto sida daraaddeed uma baahna inaan tafsiiliyo idhahdo kaasina wuu jira kaasina wuu jira kaasina wuu jira laakiin waxaan rabaa dhowr qodob oo kookooban inaan tilmaamo maxaa xal ah hore waynu isweydiinay weli way isweydiinaynaa afartii isu timaadaaba way isweydiinaysaa muxaadaraadka meesha lagu qabto waa la isweydiinayaa maqaaxyaa iyo meelaha lagu sheekaysanaya waa la isku weydiinayaa masaajiddii waa la isku weydiinayaa maxaa xal ah waayo way soo kartay saa daraaddeed baa maxaa xal ah la wada leeyay agtidayda kooban xalku waa inaynu dhowr shay ilaalino saan shalay baa halka tilmaamayay waa inaan ilaaliyo identityga aynu leenahay soomaali markaynu lenahay identity baynu leenahay identitygaasi waa shay af ah kaljara diin leh saddexdaa ki kasta oo khalkhala oo dhib ku timaado waa dayac ummadda ku dhacay waana ashyaada aynu ka cabanayno cultureka waa inaynu ilaalinaa oo ku saabsan dhaqankii reernimo aynu lahayn iyo familigii valueskii iyo waxyaabihii aynu qiimeynayna aynu rumaysnayn even qofka waxaa xidhiidh badan la leh oo aanu ka fuqin waxyaabihii hore u soo yaqaanay ee dhar ah ee cunno ah ee kan ah waxaasoo dhan waad u baahantay waayo waxay noqdeen culture noloshaada ka mid a wata aynu ilaa hadda bris iyo basta iyo intii un cunayno aynu xaggaa kaga nimi maradaad xaggaa kaga timi qofka aynu aragno mare aan keeni ahayn sida waxaynu idhahnaa waa sii socdaa arag waxuu gagashan yahay yacni maradu astaan bay inoo tahay aynu ku tilmaxayn u leenahay ninkana wuu sii socdaa waxaynu arkaynaa culture aynu haynay inuu qofkani ka sii siibanayo marka even marada qiima inoo samaynayso sawir bay bixinaysaa qofku marada uu xidhan yahay nooca ay u eg tahay sawir bay bixinaysaa ka tarjumaysaa afkaarta iyo wuxuu rumaysan yahay iyo meesha uu ka soo jeedo waayo umamku waxay ku kala gedisan yihiin cunooyinkaa ka mid a dharkaa ka mid a afkaa ka mid a qaabnololeedkaa ka mid a noloshu siday priorities ugu kala leedahay baa ka mid a diintaa ka mid a waxaynu soo tilmaamnay saddex seerkaloo kale weyn baynu ku jirnaa seerkalka bini aadamnimada human being baynu nay dadka bini aadamnimaynu la wadaagnaa man ana markaan idhaahdo kow insaan baan ahay human being dad badan baan la wadaagaa seerkal ka sii hooseeyaan ku jira oo ah man ana haddii laysii weydiiyo waxaa lay muslim baan ahay seerkalkii ka hooseeya haddii laysii weydiiyo waxaan leeyahay soomaali baan ahay waa seerkal ka sii hooseeya saddexda seerkalba identitygay ka mid yihiin ka u sarreeya haddaan ka dhaco dee biniaadamnimadaan ka dhacay xayawaan baan lamid noqonaya wixii human nagerka lagu yaqaanay haddaan ka baxo waa daa'irat alxayawaaniya ayaan gala kaa waxa ka sokeeya waa islaamnimo islaamnimada haddaan ka dhacna gaalniman u dhacaya kaa mid baa kasii hooseeya oo ah soomaalinimo waa dhici kartaa inaan muslim ahay laakiin haddana dee waan ka gedisanay muslimka bakistaaniga iyo muslimka carabka iyo muslimka afrikaan kala waan ka gedisanay muslim waa wadanoo daairada waa ku wada jirnaa laakiin khusuusiyaad gaara baan kasii leeyahay oo ah soomaalinimo soomaalinimadaasi lugahay ku taagantay nation waliba waxaa ugu horeysa af ummadda afku ka lumo dadkay xidhiir kala lahayd bay ka go'day haddii afku lumo afku waa wicaaga waa weelka sida baynu nihi dhaqanka haddii af soomaaligu go'o ilmahaagu wuu fiican yahay waa muslim waa kan laakiin af soomaaligi baa ka lumay ingiriisigu ku hadla waa muslim kinadiina dee markaa wuxuu la mid yahay muslimiinta kale ee dhulka joogtae af afka kale ku hadasha waa muslim bakistaaniya muslim hindi iyo muslim carbeed buu la mid yahay ninka soomaaliga waayo xidhiirka ninkan iyo dhaqankiisa iyo dadkiisa iyo wixiisa ka dhexeeya luqada tan buu ahaa waxay dhahdaan dadka bulsho ee luqa ku soo kora ee luqadooda si fiican u gartaa languageska kalena horey uu bartaa saa daraaddeed bay qolyahan pedagogiga dhiga educationka waxaa la tilmaama bilinguistku qofka ah laba luqadluhu inuu ka karti fiican yahay aqoon ahaan bay dhahdaan qofka halka luqa leh waxay dhahdaan qofka luqada uu ku dhashay si fiican u sugaa waxa fudud talabaadna inuu si fiican u suga bay leeyihin waxa fudud inuu talabaadna si fiican u sugo waa tajriba ay ku sameeyeen dadkan latin americanka ee ku nool maraykanka ee sbanishka ah ayaa gobolada koonfureed ee maraykanka waxay sameeyeen daraasa lagu sameynaya dadkaasi laba nin baa hadda jiro oo tiyogaasi hogaamiyo dunidao dhan looga yeedho oo qadiyadaasi sharxa oo natiijadii ay soo saareen ka warramaya natiijadooda waxay tilmaamaysaa qofka bilingualka ee luqadii uu ku dhashay si fiican u garanaya inuu ka waxbarasho fiican yahay qofka kale ee meel kale u tegay waxaan rabaa markaa inaan luqada ilaaliyo mar kastoo luqadu idinka luntay ogaada aydhanta tigni qayb baa maqan soomaaligu dhib tahay sida waxa weyan luqadeena waxbaba uma aragno luqadu waxbaba agteenna kama aha laakiin luqadu waa waxa adiga iyo qofkan soomaaliyeed iyo bulshadii uu ka yimi waa xidhiirka qura ka dhexeeya otherwise muslimiinta bakistan ku nool buu la mid yihiin muslimiinta ku nooleen soomaaliya iyo muslimka bakistan ku noole isaga isku mid bay noqonaya ka labaad waa inaynu cultureka ilaalina oo luqada haddaynu nidhao cultureka la ilaashamaya culturekaasiyoo ka mid a qaab dhaqameedkii nololeed aynu lahayn ee valuega fiican ahaa ee aabbo hooyo walaal adeer qoyska sida isugu xidhan yihiin ixtiraam ka dhaxaynaya valueska la wada haysto waa inaan ilaalinaa cultureka xataa waxaan leeyahy waa inay ilaashataan cunadiina iyo dharkiina iyo waxa kani kullama aad kuwaasi ka fogaato waxaa adkaanaya hadhow inaad cultureki si fiican ula qabsato waxaa adkaanaya hadhow inaad cultureki iyo dadka aad ka timi si fiican ula qabsato ka saddexaad ee identityga ee cultureka aan ka warramaya waa diin waa shayga inoogu muhiimsan de adlis hadduu daa'irada soomaalinimada ka dhaco iyada waa inaanu daa'irada muslimnimada ka dhicin de hadduu taa ka dhaco dee waa waa kaa dhimay waa inaanu ka dhicin atleast daa'irada maxay muslimnimada inaanu ka dhicin kaasi wuxuu yihi markaa shayga koowaad aan leeyahay waa inaynu ilaalino siaynu xal u helno waa inaynu ilaalino shayga labaad aan leeyahay waa inaynu ilaalina waxa weeyaan waa familiga unuga reernimadu waa muasasada ugu qadiimsan taarikhda basharka ee la hayo dowlad iyo qabiil iyo waxaan ka sarreeya marka laga yimaado unug jira oo dhisan oo organa intii taarikhda reer nebi aadam wax laga garanayaba waa la hayaa dee qur-aankuna waxau inoo tilmaamaya iyagoo familiya inay soo degeenba dunida aadam wuxuu yimid isagoo xawino la socoto familia taarikhda bashariyada inta la haya waxa weeyaan familigu waa shay asalka ah saa daraaddeed umma ummad kasta jiritaankeeda familigu waa ka asal hadduu familigu markaasi dumo macnaheedu waxa weeyaan ummaddaasi inay dumayso familigu hadduu dumo macnaheedu waxa weyaan in ummaddaasi ay dumayso ay burburayso markii aynu nimid dhul aynu hariib ku nahay af ahaan luqa ahaan hantideennu yar tahay aqoonteenna kale aynu nolosha ulena yar tahay wax walba yarnay waxyaabaha koowaad ee muuqday ee inagu soo baxay waxaa ka mid a guriga oo burburay gurigu maadaama uu yahay unugii bulshadu ka bilaabmaysay maadaama uu yahay halka lagu traingareeyo qof kasta oo bulshadan aynu rabno inuu ka qayb qaato trainingka koowaad guriga ku qaata guriga ah meeshaynu kalgacalka cadaaladda walaalnimada sinaanta mas-uuliyadda takaafulka waxaasoo dhan meesha aynu rabno qofka inaynu ku barraa waa guriga hadduu gurigaasi dumo dhibtiisuu leeyahy sida ogeed baa ibliis xadiisu hadda sheeku akrinayay wuxuu abbaaray unuga ugu khatarsan ee bulshadu ay leedahay inuu dumiyo xadiiskii saxiixu muslime sheegayey ibliis baa kursigiisa boqortooyo ee wuxuu dhigtaa badda badduu yaalla kursigaa boqortooyo badda yaalla oo ku fadhiya baa ay u yimaadaan shayaadiintii uu diray oo dhan parliamentariankaasi markay soo yimaadaan waxa la isweydiiyaa maxaa soo qabateen dowladdiisii dhamayd wixii ay soo qabatay markay sheegaan anigu kambaan sameeyey anigu kambaan sameeyey anigu kambaan sameeyey qofka koowaadee uu soo dhoweeyey nebi maxamed wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ibliis ciidankiisa ka uu soo u jeceliyo uu soo dhoweeyo ee uu yidhaahdo adu waxbaad soo qabatay waa ka yidhaahda reer baan u tago maa taragtu xataa faraqtu bayna wa bayna imra'ati kamaan manilalaah yaan kala kaxeeyey isagiiyo reerkiisii kaa intuu soo dhoweeyo buu yidhaha nacmant ha waa adiga ninka shaqadii loo baahnaa soo qabtay waxay leenahay muasasadaasina waa inaynu ilaalino shayga labaad aan tilmaamayo inaynu ilaalino muasasadaasi waxay ka kooban tahay aabbo iyo hooyo iyo caruur waxaan leeyahay gurigu ihtimaamaadka ugu weyn prioritiska ugu weyn waa inaynu siinaa caruur caruurta waa inay ku yeelataa nolosheena prioritiga ugu weyn oo ah inaynu kobcino oo jirsiino oo islaamnimadii iyo dhaqankii iyo waxaynu sheegayno o dhan aynu u gudbin karno ku hayn karno intaa haddii aynu isla helo ay nabad gasho waa intaynu u baahnayn laakiin intii waynu isla la'nay guryihii waa burburayaan burburayaan burburayaan waxay nagu soo kordhay wax la yidhaahdo hooyo qudhoo carruur haysata yani mujtamaca soomaaligu waagan dambe wuxuu ka mid yahay mujtamacaadka ugu furis badan mujtamacaadka ugu furis badan baynu ku biir meel kastoo aad tagto hooyo uun saddex afar shan carruura jiidaysa oo bila aaba ah bale waxaa soo biiray kuwa aabaloo haddana agoonayana furitaan ma jira aabihii waa nool iyo waa jiraa laakiin ama qaad ama darogo ama baliya baskalu iskaga mashquul yahay isna wax dhintay inta badan kama gedisna idan familiga problemkiisiina wuu tiro batay waxaynu isweydiineynaa marka yani familiga markuu tiro batay problemka nooca kani waxaynu ku dhadhownuun dee black americanskii la tilmaamay gabadha black americankiisa lacagu hesho un waxoogaya meelaheedaas iska martaa laba saddex bay dhashaa laba saddexdatan child benefitkay ruban rabtaa inay ku qaadato dabeetna dalun baa iska kara hadhow mafia iyo wada criminalista kama gedisinin maanta markaad xabsiyada tagto soomaalida waxay ka mid tahay meel kasta oo aan soo maray xabsiyada ku yaala dhalinyarada soomaalida waxay ka mid tahay jaaliyaadka muslimka ee debada ku nool dadka ugu badana xabsi ku jira innaga waxaynu shahaynaa inuu jeelashu taga hadaa masaladaasi moodsaben jeelasha taga anywhere wadankaad doonto ha ahaado from scandinavia up to new zealand ilaa iyo north america inta ka dhexle ma wadankaa doonto tag ee bulsho reer galbeeda soomaaliya ku nooshay waxay ka mid yihiin muraahiqiintooda ama da-yartoodu dadka ugu badan ee jaaliyada ah ee xabsi ku jira ee criminal ah waxaynu u baahanay waxaasoo dhan inaynu ka fikirno waxay isweydiinta lahaydan waxa weeyaan meel xal xal ma la heli karaya wax badan inaan soo kobaabaan rabaa waayo waktiga aan haystaa madnayn xal waa la heli karaa o waxaa la heli karaa sida uu doctor cabdillaahi cilmi baxsigiisa uu educationka kaga warramayo ku tilmaamayo garasho in la helo garashada wuxuu uga jeedaa nolosha aynu la noolnahay inaynu fahamno wacyi yeelano ogaano khatartu halka ay nala marayso inta guryaheenay burbureen inta jeelashayna kaga jirta inta aynu lunsannahay inaynu si fiican u fahmno ayaynu u baahannay waxaynu u baahannay inaynu toosin helno joogto ah dad wax toosinaya oo u heegana risaalada inay wax toosiyaan inay qabaan ducaata waxaynu u baahannahay inaynu sabir la nimaadno nolosha waa ibtilaa iyo imtixaan imtixaankii nooca innaga inugu beegmay noocan buu noqday ilaah wuu ku itixaamaya mid xanuun lagu itixaamo mid lacag lagu itixaamo mid dagaal lagu itixaamo mid mushkilad kale lagu itixaamo nolosha gebigeedu waa ibtilaa laakiin wuxuu u baahan yahay ibtilaaga aynu la kulanay inaynu isku dayno inaynu xal u heli karno saa daraaddeed mushkilad kastoo aad xalilaysaa waxay kaaga baahan tahay sabir iyo deganaan waxaynu u baahanay inaynu helo midnimo erayadan baan isku dayayaa mid walba inaan isdu taagi karo waxaan u baahanay bulshada aynu la noolahay waa bulsho aynu nidhi wax kastoo meesha yaalla inta ugu badana way inugu khilaafsantay maadaama ay waxaasoo dhan inugu khilaafsan tahay saynu ula noolaan kari lahayn waxay u baahan tahay inaynu urursanaano haddaad xamar ka timi iyo haddaad hargeysa ka timi haddaad mudug ka timi iyo haddaad jubada hoose ka timi meeshaad doonto ka kaalay halka kan hal identity baynu wada ilaalinaynaa hal identity ayaynu wada ilaalinaynaa midkeenna gaar uma ilaalin karo halka kan wixii aynu isku haynin kama dhisayno dowlad soomaaliyeed iyo soomaalinimo iyo dhulkeedi midna ku haysi kama warramayno waxaynu ka warramaynaa inaynu halka kan ka dhisi karno waxa ay dhanta tigaa inoo ilaalin kara dadka halka jooga ah inay muslim soomaaliya ahaadaan waa idhantati ka xamarka yimi intaasuu heegaya inuu ilaaliyo ka juubooyinka ka yimi intaasuu rabaa inuu ilaaliyo ka mudug iyo puntland ka yimi intaasuu rabaa inuu ilaaliyo ka hargeysa iyo burco ka yimi intaasuu rabaa inuu ilaaliyo laakiin ducf aynugu jira midna keligii wax ma samayn karayo waxa uu keligii sameeyaana waa wax aan buuxinaynin intii uu baahnaa bale waxaynu u baahnayn dowlada iyo cidina gargaarto iyo jaaliyad inaynu u noqono dee dowlad weyn oo aynu ku tiirsanano tiina ma haysano meel laba kuwa jooga idinkaabay wax idin bidayaanoo qoladii dabadaha soo socota iyo lacag bay soo dirayaan iyo aqoon-yahanaa ka soo socday idinkaaba naf laydin moodaya makiinaa badda ku jira len war badda saa uga baxdaan ayaa kuwa da gudaha joogaana leeyihin cid baa inoo soo socoto dhowr aqoon-yahan baa yimi iyo meel bay ku shireen idan xaggaana cidi kaagama dambaysa ilow adiga ku kaalmaysaa ee aday kaalmo kaa sugaya imtixaanada iyada kaalmayna waxaa ka horeysa waxaanaynu beedkan aynu meesha la nimiya intaan aynu meesha tan ku haysano inaynu ururin karno hayn karno oo aynu ku hayno hal wax qolada gaaleedba waxay dhahdaan shaqa haddaad rabto si fiican in loo qaban karo job description unbaa loo sameeya waa in la garan karaa shaqadu waxay tahay dabeetana waa la qaban karaya shaqadu waa inay noqotaa dagaalka xamarka socda kama warramayo ka waqooyi dowladda ka dhisan kama warramayo meel kale waxa ka dhisan kama warramayo waayo kaa waa inaynu ku kala gedisanay sia wax looga qabanayana inaynu isku aragta ahayn baa laga arkaa laakiin ma suurtagalta inagoo kaa isku khilaafsan ilmaha halkan ee badda gelaya inaynu wada qaban karno mise waa boqol kiiba boqol inaynu iswaafaqno iyo boqol kiiba boqol inaynu isdillo waxba kama dhexeeya yani soomaaliga waa hundred percent ama iracsisnow ama hundred percent ina kala kaxee masaladaasi waxaan leeyahay dib uga noqda oo waa in la samayn karaa bulsho isku xidhan oo toronto degan oo u fekeraysa bulshada soomaaliyeed ee toronto degani way ceebaysantay midia dhexdiisa way ku ceebaysantay iyo wax laga qoro sida kuwa kale ugu ceebaysan yihin saqadaadkiina la ururinaya iyo waxyaabaha qaladaadkiina idinka dhacay waa ceebaysantihin oo idinkoo dad tiro yarabaa laga yaabaa ina xabsiyada ugu badantihin haddana waa ceebaysannahay oo dadkeeni waxba baran kari la iyo horu socod bay leeyihin hormuud baanay helin oo waa ka wada dhaceen nambarkaa ku joogtan iyo marka la eega nambarka jaamacada ama high school idinka gaaray waa wax tirsan uma qalmo inta kale inta kalena ee soo socotee tirada badan lana haddaan laga hortegin waa waddada tan iyaguna tay hayaan waxaynu u baahanay markaa badda tan sidii looga bixi lahaa in badan baa laydin lahaa guura guura oo noqda yeeli weyde taana iyana yeeli weydo dee kama warramayo haddaba waad joogtaane waa inaad wax noqotaan wax noqodkaasi wuxuu u baahan yahay ilahay qur-aankiisa wuxuu noogu tilmaamaya muslimku inuu ururo oo kulmo oo isgargaarsado waxaa xadiiska nebigu inoo tilmaamaysa muslimiintu inay walaalatay waxaa laynoo tilmaamaya inuu xoogga walaalka aad xoog ku tahay waxaa laynoo tilmaamaya walaalnimadu inay tahay in aynu isgargaarno waxaa lagu tilmaamayaa in ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamaha uu mushkilaadka jira kaa saaraya markaad walaalkaa mushkiladda ka saarto yani xadiiskii nebiga ka asaxday intaasaynu akri karno nusuusa waxaan leeyahay kow shayga koowaadaan idinkula talinaya waxa weeyaan war ururo wataniya oo halkan wax ka qabta yeesha anigu kama warramayo jaaliyado ama somaliland u dhisan ama puntland u dhisan ama jubbaland u dhisan ama mainland oo kale u dhisan kama warramayo waxaan ka warramayaa jaaliyad u dhisan toronto masjid u dhisan toronto mujtamac u fakeraya toronto waxaan rabaa dadkii toronto dadkan dhisi kari lahaa haddii kuwa halkan joogaba badda ay gelayaan intaad ismaqiiqda inaad tidhahdo anugu xaggaasaan wax ka qaban karaya halkan ba haddaad wax ka qaban kari weli xaggana wax tari maysid haddaad halkan wax ku noqotaan ayaa berrito iyo mustaqbalka dambe xaggaana wax ka qaban karaysaan lakin haddaydan halkan wax ka qaban karaynin xaggaana wax ka qaban kari maysaan aragtidayda koowaad markaa waxay tahi war aan yeelano jamaaco iyo midnimo horumud ha idinka noqdaan maraakiista kana maanta dhisaysaane lacagta laydin weydiinayo lacagta geliseen iyo kuwii hore u jiraba dib u nooleeya muruqiin iyo xooggiin iyo caqligiinna isugu keena waa suurtagal sida wax loo qabanayo in muranu ka yimaado laakiin mar kastaba cidda maamulka haysa ha looga dambeeyo ciddii maamulka u haysa meesha ha looga dambeeyo haddaan maamulka la bedelaynin walidaalika aniga taladaydu waxa weeyaan war masalada aad bu ugu noqda galbeedkana waxaynu ku naqaanaa waa democracy democracy-gana waxaa ka asala furas baa lagu ogol yahay fursadda inaad isdifaac cidi xaqaaga ku siin mayso laakiin xaqaaga waa difaacan kartaa baa lagu leeyahy dad adgu xoganta wax iska dhicinayso xaqaaga waa difaacan kartaa saasi daraaddeed baa waxaanu hay-ayer iyo organisation u jira innaga organisationkeenu waa qaab wax loo cunayo wax loo lumiyo iyo wax daran buu ku dhisayy masaladaa waan idinku celcelinaya idinku celcelinaya waxaan idin leeyahy war jiritaankiinaa ku xidhan inaa midowdaan oo at least aa u midowdaan maalan haddaad tidhahdaan toronto waa west iyo east at least in west wixii joogoo dhami wax wada qaban karaan east wixii joogoo dhami wax wada qaban karaan kadibna uu noqon karo east iyo west oo la isku daray dad toronto degaa wax wada qaban karaa aad baan ugu celcelinaya masalada aad baan ugu celcelinaya waxaan suurtagal ahayn in ma jiraan ha igu odhan inaan suurtagal maaha practically waan soo arkay dhul yurub ka mid a oo ay suurtagal ka noqotay waana suurtagal waana la wadi karaa suurtagal waxaa ka dhigi karaa cidda hormoodka ka noqota iyo qiyaadadu sida ay u fakerayso masalada qiyaadada la yidhahdo hormoodku aqoon iyo intelligent qura maaha waxaa laga yaabaa inaad i q gaago aada u sarreeyo digriyo diblomo badan oo sare inaad seeto aad isku waddo wax badan inaad arki karto xaqiiqana ay tahay inaad wax badan arki karto laakiin qaa'idka iyo nubuuqu waa kala gedisan yihin naabiqa yacni nubuuqa waxaa la yidhaahdaa waa qofkaasi indheer garadka ay ku sheegaan in dheer buu garanayaa meel fog buu wax ka arkayaa waa nin meel fog wax ka arkaya dadku waa gaagaabayi sida loo kala dheeraya dee tilmaamta loo kala arki ogyi waa nin kaa dheero meel dursan buu wax ka arki karaya waxa soo socda qaybo ka mida buu odorosi karaya deetn wuxuu kuleeya an arrinka sidaa iyo sidaa u galo laakiin markay qiyaada iyo maamul timaado masaladaas oo quri ma shaqayso masalo labadba laga rabaa qiyaadadu waa leadership weytay laakiin leadershipnimada waxaa ka mid ah inaad dadka tarbiyeyn karto kobcin karto kor u qaadi karto macnaheedu waxa weeyaan bulshadan inaad tusi karto waxa aad arkayso ku qancin kartid inay kula arkaan ay kula guuraan waa ilaa haddaad taa awoodi kari weydo laba mid unbaa dhacaysa inaad tidhaahdo waar waa qaar aan guurayninoo naf nafteed ma leh ood kaga tagto ad cadoota aad buddo oo gurigaaga hoosta ad ka xidhatid ama inaad tidhahdo war dadkani wax maqli maayaan waa iskala tukanaya iska dhex joogaya meeshii doonayaan oo socdaane waa musaalimkaasaan iska ahaanaya salaadaydaan soo wadaya ee xagay doonaan ha u kacaan ninka qaa'idka loo yaqaana ama leadershipka ahi waa qofka qancin kara bulshada uu wado haddaad bulshada qanciso waa kula guurayaan haddaad si keligaa waxina aragtid dadkiina ku aqbali waayo nin waalan unbaa soo baxaysa warkani waa shaad baa lale waa qof dabaqsan wuxun buu sheegayaa wax xaqiiqo wixii waad aragtaa laakiin bulshada la rabo inaad hogaamisaa waa bulshama waa dad buka xanuun qabiil la yidhahda haya waa dad aqoon yar oo aan wax badan garanaynin waa dad meesha ku cusub oo aan si fiican u fahmaynin idan haddaad dakhtar noqoto waxaad u baahan tahay qofka mariirka inaad daawo qura u qorto maahe psychological inaad u daweyso oo aad qancin karto inuu daawadan qaato sida u qaato sida uu isticmaalo walidalika qofkiina qaa'idka ama dadkiina hormoodka ama dadka dadka qiyaado u haya a'imo masaajid u ah ducaad u ah maamul u haya hogaamiye u ah waxaa looga baahan yahay qiyaadadu wixii ay lahayd inuu yeesho waa inuu qof degan yahay dulqaad badan yahay sabir badan yahay wax dheer uu arki karayo juhdi badan uu bixin karayo awooduu dadka ku qanciya inuu leeyahay waxaasoo isqaashada qiyaado noqon karaya markaad dadka waad rari karaysaa dadka waad rari karaysaa inaga mashkiladeenu waxa weeyaan kii wax bartay ama wax arkayeyna laba maalmood markuu hadla yidhahdo waar hala guuro waxaan baa dan ku jirtaa ee dadkii bu ka yidhahdeen reerkoodu wada ama waxaan bu waxbaba lala arki waayo isna dudiyo iska teg dadkiina halkii bay weli yeeleen waxaan leeyahay war dadka hala uruuriyo qiyaadaduna xanakadan baa soo saarta tadriibkan baa soo saara laakiin dadka qaadada u ee mujtamaca kan hogaaminaya imaamka u ah waa inuu gartaa dadkan uu hogaaminayaa dad nooc walba isugu jiraynayeen mid caqli yar mid qabiilaystaa mid buka mid nooc walba laakiin mar raba anigu inaan kaa qabiilaystaa ka tago ka caqliga yar le inaan ka tago ka xanuunsanaya inaan ka tago waayo xoogaan u baahnaabaa intan ba ah dadka waan haystaaba waa intan kuwan badbaadinaya waa kuwan carruurtoodii hadday intaan carruurtooda fasaha hadda adigaaga wadaadkaa intiisana way fasahadinayaan ilan intan ubuu garanaya ku xidhan iyo uu meel kula nooli waxaan u baahannahay marka waxa weeyaan war bulshadan hala ururiyo waa mid dadka raba inay bulshada hogaamiyaanna ha ka muuqdo dulqaad iyo axnaf ibnu qays ninka la odhan jiray axnaf ibnu qays waa nin mukhadrama waa raggii nebi maxamed soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam laakiin culamadu ay dhahdaan kibaaru taabiciin baa lagu tilmaamayaa ee muu arag nebiga axnaf ibnu qays waa nin shakligiisu aanu aada u qurux badnayn axnafnimadu waa wegdoole waa nin agu qaloocaan waana ilaa abaa la sheegaa haddana sayid ulqowm buu ahaa nin taliya oo aad looga dambeeya ayuu ahaa axnaf ibnu qays baa waxaa la yidhi mid baa caayay dabeetana wuu iska socday sidii u soconayey ayuu meel soo gaadhay dabeetana kiibaa cayla daba galay kii intuu kusoo jeestay buu waryaa bal wixii aad cayahayso dhan sooda intuu kusoo jeestay kiibaa yaabay dee ninkii uu caayayee maagayee saa uu kula dagaalamaya ayuu intuu soo jeestay yihi waxaad caayahaysaba haat maa macak axnaf ibnu qays baa waxaa la yidhi maxaad sidaa u yeeshay wuxuu yidhi tolkay majliskiisii baan ku socday yani halkii dadkii aan boqorka u ahaa sayidka u ahaa meeshoodii baan rabay inaan fadhiisto marka isagoo icaayaya haddaan dadka u tago way dili lahaayeen buu leeyay waxaan rabay inaan u naxariisto oo aan idhaha war cidaada dhamayso iska tag si aan loo dilin yacni kaa caayayuu ka naxaya waayo kaa caayayuu u arkaya dadku waday inuu yahay saa daraaddeed ninkan cayda la daba taagane maagaya ayuu isna wuxuu rabaa inaan wax la yeelin adigaa dimida ku caayo mid kale feer ku bilaabo nin raga baad odhanahay walaayaeda mid naga dhiciya lahaa laakiin kani wuxuu rabay ninka caayayay ee maagayey inaan dhib soo gaadhin oo hogaamiyo axnaf ibnu qays bay waxay idhahdeen wariya axnaf dulqaadka intaan leeg xagaad ka baratay baa la yidhi caasim ibnu qays buu yidhi caasim ibnu qays waa nin saxaabiya oo xoolo badnaa hal dooxo dhexdood baa waxa daaqaa keligii baa lahaa baa la yidhi markii nebiga kula xadiiskii xolaa ka warramayay gel intee in laga yeesho tobanoo uu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo ka badan lixdan markuu nebigu gaarto yidhi warintaasi ku fila lixdan geeliye waxaa ka badan waxaa la yidhahdaa dooxa dhan baa xoolihiisu keligii daaqi jiray dabeetana isagoo maalin meel fadhiya baa la yidhi oo dad la fadhiya ayaa waxaa la keenay inankiisiyo meyd ah oo la dilay iyo mid ilmadiriin oo dilay yani isku caa'iladiin oo dilay oo xidhan ayaa lasoo dul taagay isna qoluu la hadlaya inaanu dhalo kaloo meesha fadhiyay bu wuxuu ku yihi waryaa kac oo walaalkaa meydkiisa soo tajhiisi soo hagaajiyo marka aad xabaasha diyaariso ii soo sheeg ibna camikaana xadhiga ka gooyo siida geela halkaa joogana hooyada boqol halaada martiyo waa kaxeeb ku yidhi dabeetana warkiisiibuu iska watay baa la yidhi axnaf ibnu qays wuxuu yihi dulqaad waxaan ka bartay caasim ibnu qays baan u imi buu yidhi oo inta inankiisii la dilin la keenay oo aan xataa hadalkiisii goynin buu yidhi dulqaad wuxuu ka qabay ee intuu intaa inanu dhalay ku yidhi hooyadaana magtaasi ninkana xadhga ka furo siida meydkana soo hagaajiyo markaa dambayse ii yeedh ayuu warkiisii iska watay buu yihi sidii aan waxbaba dhicin yani wuxuu tilmaamayay intuu sabri karayey ninka kani ee dul qaadan karayey ee aan waxba qof dhibi gaadhay ba aanu arkayna waxaan uga jeedaa dadka khiyaano noqon karaa ee bulsho hogaamin karaa waa inuu noqdaa qof aan shaksiyadiisa u fikeraynin qof aan waa la icaayay iyo waa la imaagay iyo waxbaana laga sheegay iyo kambaana la yidhi iyo war ilaahay nebiyadiisii baa la caayaya oo la maagaya oo wax laga sheegay rasuul dhaafi maysid manzilo rasuul ka sarrayn maysid waxaan rabaa markaas inay dhahdo bulshadan waa la isku wadi karaa haddii qiyaadadii loo baahnaa a abuuri kartaan oo samayn kartaan dadkii dadkan hogaamin kari lahaa ee dul qaadan kari lahaa hadda aad samayn karaysaan dadkan waa la wadi kari lahaa walidalik mustaxiil wax la yidhahdo bulshada dhexdeeda aanu garan maayo aniga agteyda waxay ka tahay inay waxaan oo dhami yihiin mumkin akthar min marra bay mumkin yihiin soomaali in la wadaabay mumkin tahay masaajid yar yaan arkayo jabhaadka soomaaliyada dham ay mid ku yihin iyagoo jabhada ah waayo ciddii markaa maamulka oo haysunbaa waxay gartay maca jabhadaha kana isku wado isanan baa joogta icaydid baa joogta caalimahadii koox ka socotaa joogtay s s d f baa joogtay iyagoo jabhada-a bay mamar ka ahaayeen waayo waxaa loo danaynayey caruurtooda iyo dadka iyo reer masaakiinta iyo intan inaanay lumin oo diin lagu hayn karo oo bal ay meesha joogi karaan oo la wadi karo bulshadii kale soomaaliyeed ee masaakiinta ahayd carruurtooda watana way joogtay waxaan u jeedaa marka gaar ahaan dadka wadaadada ee kiyaadada mujtamaca u haya waa inaanay kalsoonida luminin kalsoonidu waa waxa bulshada lagu wado waa inay kalsoonida luminin waa in la hogaamin karaa waa in la dul qaadan karaa waa in xagxagasho la aqbali karaa bulshadana waxaan leeyahay dudmadan badan waxba idiin kordhin mayso inaa kala duddaan war reer hebel beranu istilay iyo reerahayaga beri istilay iyo dowladdeeda dowladdiisa isku duulan iyo waxaasi halkan waxba kama taraan halkan carruurtiina iyo daawo wada saaran baa taalla waa frying pan to fire daawaha kulul hadday kasii dhacaanna hel buu sii dhacaya waxaynu u baahannahay daawaha kulul intaynu ku celcelin karno inaynu ku celcelin karno iyana juhdayna uga baantay haadii waa ka koowaad ka labaad waa inaynu guryaha dhowro mawduucii laga warramayey ilaa habeenadan o dhan wuxuu ahaa usrada iyo sida loo ilaalinayo usrada waa ka asal alena muurkan iyo hooyadan kelida ah iyo ninkan suuqa iska maraya iyo waa isqabanayo waa isfurtayna in laga baxo oo bulshadu inay yeelato dad dadkan isku xejin kara dhexdhexaadin kara isku soo dhoweyn kara wadawadi kara kaalmayn kara hooyo keliya inkastoo ay dadaasho hooyabooyin badan oo fiican oo keliya ay jiraan oo runtii ragga qaar yurub jooga ka fiican wax ay qabteen haddana hooyo keliya wax ma wada wadi karto walidalik waxaan leeyahay guriga ilaalintiisu guriga ilaalintiisu waa inay noqotaa shay aada u weyn oo mujtamaca aada ugu weyn ilaalintiisa waxaa keensanaya qadaayaadka guriga adigoo cadhaysan weligaa go-aan haga gaadhin weligaa adigoo cadhaysan go-aan haga gaadhin soomaalidu maalmahan soo socda nin ii waxay gu yidhi sheekh waxaan ku weydiiyo gabadh baanu intaasoo sannadood isqabnay wakti aad u badan buu ii sheegay dabeetana maalin dhaweydun bay si xun iiga cadhaysiiso saddexdiiba waan ku faray baan idhi basaan weliba ugu celceliyey buu yidhi oo weliba waan ku furay oo weliba waan ku furay oo weliba waan ku furay baan ku idhi buu yidhi marka bal sheekh imanka maxaa yeela cadhadii ka baday buu yidhi reerkana dee carruur badan baa joogta oo yacni waxaynu intaasoo sannadood aada dhisaysay xoog iyo xoolaba aad lahayd ee aada gelisay ninkan waxa laga yaaba how many years buu reerkaa dhisayay iyo ciyaalka iyo intaa uu shaqaysanayay noloshaada cimrigaagii qayb ka mid ay qaateen laakiin wax walba usii kala haysay malcaamadgee oo iskuulgee oo shaqo tag oo ka soo noqo oo saan u wado intaasoo sannadood wixii uu kala hayay five minutes gudahood buu xagga kale ugu rogay within five minutes dabeetna after five minutes kii baa dina xal raadinaya waxaa leeyahay qadaayaadka guriga markay joogto iyo nolosha gebigeedaba qaacida qaado abidkaadoo cadhaysan go-aana qaadanin bini aadan baa toho cadayay kaa dhicinka odhan kari maayo waad cadhoonaysaa laakiin waxaan ku leeyahay adigoo cadhaysan abidkaa go-aana qaadanin cadhood islaanta isdila laakiin iska tag cadho burbur seexo weysayso tuko meel kala qabo go-aan ha gaadhin waayo waa go-aanadii nolosha ugu khatarsanaa waa go-aano aad ubadkaagi ku waayeyso oridaadii ku waayeyso reer aad intaasoo dhan dhistay ten years twenty years waxaad ka shaqaynaysay iminkaan mid damba bilaabi doona macna samayn mayso haddaan reer ka abaamudanaya meeshay doonaysa ka macna samayn mayso waayo waa twenty years of your life ayaad leedahay waa nonsense waxba kama jiraan wax lagu hadla maaha walidaalika waxaan idin leeyahay war furitaanka hala joojiyo reeraha dhiskooda ha la ilaaliyo eva go-aan ha qaadanin adigoo cadhaysan waa aad kala degantoo miyirkaaga aad qabto go-aankaagu ha noqdo halkaad xalka ka raadin lahayd intaad hadhow soo cadho burburtaad odhan lahayd sheekh saasaan yeelay maxaa tala ah taladu adiga gacantaa kuugu jirto markaa tasho hadaad saddex saddex soo furto haddana aniga talay soo weydiiso de waa reerkii kala dirtay macasalaama waxay kugu lahayd si uu marka odhan doonaa laakiin haddii aad iska tagtay oo soo cadho burburtay taladu adiga gacantaada kuugu jirtaa adaa go-aansan lahaa waxaad yeelaysee wadaad umaad baahateen walidaalika masalada waan ku celcelinaya waktigii laga qabtay baan waxba ka hadhsanayn saa daraaddeed wax nusuusa ma akrinin waa laga yaaba nusuus badan oo aan soo qoray inay meesha iga muuqato laakiin waxaan isku dayayaa bal warkaan rabay oo kooban inaan idin gaadsiin karo mana war iska macquul oo caqliga geli kara xataa haddaanan daliil raacinin waxaan idin leeyahay guryaha dhowra ka saddexaadaan tilmaamaya waa ubadkii ubadkoo ugu baahnaan runtii waktiga ugu badan inaan geliyo laakiin maadaama laba saddex muxaadaro hore oo tarbiya carruureed ku saabsan ay ka soo baxeen halka kan ubadkeenu imtixaanadii iskuuladii wixii o dhan way ku liitaan waa xaqiiqa jirta marar badan inay ku liitaana gar bay u leeyihin waayo waynan gartooda siina waayo waa qof wax ka culusa la saaray saddex shay baa qofka tarbiyadiisu uu dhexeeya guriga iyo iskuulka iyo bulshada bay yidhahdeen bulshada markay israacinayaan mar waxay uga jeedaan iclaamka suuqa waxaasoo dhan oo laysku wada daro jaarka saaxiibka waxaasoo dhan saddexduba saddex risaalo oo kala gedisan bay ilmaha u dhiibaan maanta iskuolku qaab buu wuxu tarbiyaa at least tacliim buu ka rabaa at least education baa yaalo qaab loo qaabeeyo waxba la rabaa in la baro suuqa iyo t v-ga iyo waxaa boodboodiyo qayle iyo tumasho iyo wax kaluu ka rabaa wuxuu xayaysiinaya habeenii maalinba lagu akrinaya reerkuna wax kalu ka rabaa dhaqan iyo muslimnimo iyo waxaasoo dhan inuu ilaalayaa ka rabaa waa saddex shay oo iska soo horjeedo inankan u dhexeeya waa mar labaade waa ilmo ajanabi oo qurbo ku nool qurbuhu nafsiyan buu qofka wax u yeelaa qof aad dadkiisii iyo mujtamaciisii iyo wixiiba la noolayn ka labaad qoyska uu ardaygu ka yimi iyo xaaladooda wax badan bay waxbarashadiisa ku leedahay carruurta tiradooda guriga deganaashiyihiisa way carruurta markastoo ay badato guryahani way yaryariyin buuqa badanaya miisaantiiya wixii wax lagu qoraya yaraanaya islaamtu halkan bay telefoon haysato afar iyo labaatan saacad ila telefoon bay ku hadlaysaa oldis waxay taasiirinayaan ilmahan yar waxbarashadiisi waayo jawi degan iyo kursiya miis wax ku barta iyo meel gaar ma ma yaalo waalidka waxbarashadiisu qayb baa ku leeday innaga qaabkaynu wadanadeenu uga dhaqmi jirna wuxu ahaa macalinka wixii waxbarashaa kama soo laha reerku inuu ilmahan cuno siiyo dhiso laakiin halkan maaha halkan macalinkuna waxbuu mas-uul ka yahy gurigana waxbuu mas-uul ka yahy in lala shaqeeyo hoom weerigo la caawiyo keena caawiyaana si waalan buu u caawiya aaba maxaa lagu soo miyaad garan weyday keenaa kaaga shaqeynaya bu dhaha haddaad uga shaqaysana waxba maa tarin waa inaad adigu ka shaqayso looma soo siinin in isagoo ka shaqeeya baa loo soo siiyey wuxuu ka wahsanayaa intuu ilmahan kolba qaldaya uu sixi lahaa u kaalmayn lahaa buu ka wahsanaya marka wuxuu rabaa timeka inuu soo yareeyo keenaa baana kaaga shaqaynaya oran waa kaasa ku qora hadhow ma aha system waxbarasho waayo ilmaha wax waxaan loo soo siiyey in lagu traingareeyo adna waxaad diidantay inaad wakti geliso ku traingareyso waa dhab qaabkay uu noloshooda u dhisnaayeen iyo keenuuma dhisna waayo gurigii shan caruur ama lix joogto adiga laftaada waktiga cidhiidhu kugu noqonaya lix markaa mid walba homewergiisa lagu idhaha gaar uga shaqee oo caawi ka gaaleed waxa laga yaba gurigaba inta in midh jooga ama laba midh jooga labada qofrabana inay wax aqoon yihiin markaa midba mid markuu saacad siiyo waa la dhameeyey adiga waxa laga yaabaa odagya islaanta inaan ama labadiba wax qorin ama mid xoogaa jajabsado ka kalena aan waxba aqoonin haddii la yisiradaa caawiya dee mid lixdii mid waliba saacad buu kaa doonaya waa lix saacadood waa mishkiladii nagu cusub almost waxay fududaan lahayd haddaynu nahay organisation jira halkan baynu waxaynu ku qaban lahayn saddex afar nin oo macalimiina dabeetana classes halkan baynu uga furi lahayn oo ah classyada caawiya ardada ardaydu halka iman lahaayeen waxooda horba ka shaqayn lahayen macalimiinta caawin lahayd wuxuu noqon lahaa qaab ardayga loo kaalmeeyo laakiin markay lixdiiba gurigii ku rawaxeen islaantii odagana midna aan wax qorin ama odayguna wax qoro markuu sideed saacadood soo shaqeeyey xaggaas islaantuna maanta o dhan markay shaqaynaysay dherigiina ay karinayso dee waxba iyana kuma hadhin wakti kuma hadhin haddana lixdii yar yaraa mid waliba doonaya in homework gaara lagala shaqeeyo waa problem ilmaha meesha jooga haysta waa problem haysta dugsiga u dhiganaya meesha ku yaalla waayo waxaynu inta badan tagnay meelo ku saabsiisan guri jaban inagoo raadinayna dabeetana iskuullada wili baynu dul degnay islaan madoobo laba caruura intay cidlo ka soo dhashay rabtay inay lacag ku qaadato dabeetana dowladdu tiri qasab inay iskuulka ku yimaadaan oo ilma aan mustaqbalba arkaynin ee mustaqbalkiisu isayay halkii hooyadii ka bilowday ama abii ka bilaabay inuu joogo inagu soomaali ahaan waxaynu rumaysanay oday kastaa ma rabo siduu isagu yahay inuu kisro inuu kasi sarreeya buu doonaya odag waxba ma qoro waxna ma akhriya laakiin fitriba waxaynu aaminsanayn inuu inankenu injineer noqdo iyo tabiib uu noqdo adigoon adigu waxba qorin waa kaasaad silahayd u tirengareen laakiin halkan waa dhib iskuul aan ambition ba lahayn ilmaha markaad geyso ilmuhuna ambition isna yeelan maayo waayo iskuulka dadka joogaba wax ambition leba kuma jiraan waa la iska yimid macallinka dhigaana intuu ka qustay ayaanu isna dan ka lahayn hadduu lafihiisu noga nabadgalaba waa dilayaan waa lafihiisa inuu ilaashadunbaaba muhima laakiin inuu controolo iyo kuwan waxu dhigaa muhiimad weynu maaha haddii ilmihiina iskuulkii u tegayena uu isna noocaa noqdo ardaygana xaaladiisii shaksiyadeedna ay markaa u dheertay waxbarashada siduu ku yahay aykiyugiisu suu yahay inuu casabiya inuu qof degan yahay iyo wuxuu yahay ay meesha taallo iyo waxyaabo badan oo tiro badan leh waxaasoo dham iyana waa wax raadaynaya ardaygan yar inana waxaanu leenahy muxuu waxu baran waayo all these things akhwati fillah waa mushkilaad laakiin waxaan rumaysanay mushkilaad wax laga qaban kara inay tahy nabi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo keligiiya buu yimi gaaluu dhex yimi aan waxba ilaahay rumaysanayn lacagna ma sidanin waxna ma sidanin laakiin dad buu traingareeyey oo organise gareeyey oo dunida maanta la yaqaan ee muslimka ala abuuray suuqa iyo iclaamka iyo dhaqanka iyo diinta iyo wax meesha joogaba kasoo horjeeday laakiin juhdaa la geliyo o lagu sameeyey inaga waxaynu rabnaa inaynu daawanno waxna isbedelaan war habacyan habacsanaantan aan iska dayno waa habacsanaan kii xataa arkayey ceebtumuu kuu tirinaya waxa maa dhaco sidan baa jirto sidan baa jirto khalaas wallahu lmustacaan buu leeyahy dabeetana wallahu lmustacaan waa kula ogolay laakiin we should do something taayirka waa inaynu rognaa haddaad kun mayl rabto inaad socoto tallaabun ka bilaabmaa one step haddaad tallaabsato ka labaadna cid ku dartaa la helaya sida awgeed ikhwati fillah weerheeda waxay ku koobantahay aan soconno horsocod samayno oo nonsaniska inaynu ku jirno waxba lama qaban karada intaynu ka baxnay salbinimada tan aan u guuro logiska ah in wax la qaban karo qofka bini aadamkiina inuu centerka waxbedelka inuu isagu yahay isagu inuu yahay ka wax bedeli karaa ilaahayna u abuuray inuu waxbedelo saa daraaddeed ilaahay leeyay in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim inaynu inagu la nimadno isbedelka weeyaan isdhiibkana iska daaya waynu soo carro gaalada intaynu nimayn waynu sukii dhiibnay dabeetana waxaad moodaa noloshiiba dabeetana inaynu iskaba dhiibnay gebigeedii baynu qoladaa u dhiibnay oo xilka saaray derska intaasaan ku koobaya